hay-adda tayadhowrka qaranka soomaaliyeed ayaa wacyigelintun ah ujeedshahayay sidii bulshadan ku qeybqaadan lahaaytay korangaadowka tayada ilaaliyowka badqabka deegaanka ka gobatay magaalada dhuusamareeb walibanaa ku qeybgalay khubro ku shaldareeran bulshada qeyboosha sharduban wasaarada caafimaadka galmudug iyo hay-adda tayadhowrka qaranka soomaaliyeed walibana barnaamijka laka gobada doone dhammaanba dowlad goboleedyada dalka iskuduwaa hay-adda tayadhowrka qaranka soomaaliyeed zakariya shariif axmed iyo faahfaahin kubiye muhiimaduusa barnaamijkuun leeyahy dadka reer galmudug maanta inaan u helino deegaankeenna iyo dadkeena inaan u helino waxaan ugu heli karnaa waxa weeyaan inaan ka hortagno shixnadaha iyo badeecadaha wadanka soo gelaya ee aan tayadooda hubin marka waxaan rabnaa inaan wax fahantaan oo halkaan a kala dhexbaxdaan wixii ay noo wadaan tiimka noogu yimid magaalada muqdisho ee haatee dhowrka soomaaliyeed annagana wixii tale iyo tusaalaha aan ugu soo kordhidaan wixii aad su-aalaha qabtaan aa weydiidaan dhinaga kale sulaymaan cabdulaahi xasan iyo axmed maxamed jaamac oo qayb ku hayaan ku qaybgalyaalka barnaamijka iyo dhansho ku hadaleen in la helo bulsho caafimaad qabta waxay ku xiran tahay marka hore inay isticmaalaan wax caafimaad qaba ama ay cunaan wax caafimaad qaba ama maxaa la lahaa deegaan caafimaad qaba ay joogaan marka muhiimadaasay leedahay hay-aduna siyaasada uga degan waana sababta siyaasada qaranka loo sameynaa in wadanka laga hirgeliyo halbeeg midaysan iyo iyo shahaado dunida laga aqoonsan yahay ganacsiga inay noqoto laysla wada meel dhigo dadka baayaha gaarka ah qaarkood daawooyinka waxaa u fudud kuwooda waxbartay in ay akhriyi karaan daawooyinka qaar siiba dadka aragala oo kale daawooyinka qaar ka yimaada dalalka yurub ku daabacan farta bareylka fartaasi ah jirta ayaa jirta daawooyinka oo idilna kuma qorna iyo agabka anka dambeyntii agaasimaha wasaaradda caafimaadka galmudug cabdiweli maxamed ya sheegay in muhiimada yeeta in la ilaaliyo tayada shaqada shaqada wasaaradda caafimaadka heer walba mid federaal iyo mid state intaba isku xiran shaqadeeda waxaa ka mid a joogto in loo ilaaliyo tayada shaqada markaas gacanta lagu hayo la qabanaayo shaqada laba qayb ay u qaybsantaa qayb wasaaradaha caafimaadka gacantooda weli aan ku jirin oo u baahan low enforcement ama sharci iyo shuruuc la fuliyo oo fulin ay daba socoto iyo mid wasaaradaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka ay gacanta ku hayaan tusaale maamulka xarunta caafimaadka daawada xarunta caafimaadka laga bixinaayo hubinta tayada daawadaas la bixinaayo quantitygaas la bixinaayo inta uu la egyahay kaydinteeda daawadaas muxuua la isticmaalaayo